إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن شاء الله تعالى في هذه الليلة وحان هل كان كسو جيدين محاضرة كصابصا الاحتفال بالمولد النبوي صلوات الله وسلامه عليه سيد الأجهي وحال جراء في شهر ربيع الأول نبينا صلى الله عليه وسلم وحول شيء في هذا الشهر قارهان مالين اثنين آه مركب بشعي لبي طبعا khilaafaa jira culamada qaar waxay leeyihiin laba habeen markay ka tagtay rabiicul awal ayuu dhashay qaarna waxay leeyihiin labaiyo toban markay ahayd ayuu nebigu dhashay sala allahu calayhi wasalam intaanan u gelin mawduuca tamhiid ama hordhac ahaan laba arrin ayaan rabaa inaan baraarujiyo oon taabto arrinta koowaad waxa weeye mutaabacatu nabiyi sala allahu calayhi wasalama tan labaadna waxa weeye maxabatu rasuul sala allahu calayhi wasalam nebiga in la raaco calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la adeeco qof walba oo muslim ah wuu og yahay inay waajib ay tahay oo qof oo muslim wax yacni waajib ay ku tahay inuu la yimaado raacidda nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo inuu rasuulka adeeco aayadaha alla uu ku farayo daacatu rasuul iyo mutaabacatu rasuulna aad iyo aad u badan yihiin calaa sabiili lmihaal waxaa ka mid ah qowlu llahi caza wajalla يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تلك مؤمنين تاو الله عوده باسم الإيمان مركزوا يري الله أطيع رسول كان أطيع علماء إي أمرضنا أطيع لوضا الضنب وحلو أطيع يا في طاعة الله وحيد أعضى الله كوافقان أي لو أطيع يا وحن كوضع الأمراء والعلماء إلا أنه أولي الأمر لوضا والغفر السلام أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا وواجب طاعة الرسول وحي كم تهي من طاعة الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله قف الرسول كأطيع إلهي بو أطيعي سبحانه وتعالى الله وحو أمري ذات مؤمنين تأه إن النبي صلى الله عليه وسلم طريقي سأمران إن أوامرتي سؤوه قان سمان وحو أقدق إن الرسول خلافان عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه ساسوير الله سبحانه وتعالى وحو الرسول كإذن ليما قاطع وحو الرسول كإذن سي عليه الصلاة والسلام هل قاطع الدين كدكت وكدك وحو الرسول كإذن كرع كرعبنا كهرع وحو قالوا الله يري فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذبتون هذا كوا خلافة يا أمر النبي صلى الله عليه وسلم inay fidna ku dhacdo oo lagu fasiray bimacnaa shirki ama cadaab aliim ah inuu ilaahay ku asiibo subxaana wa tacaala ha iska ilaaliyaan arrinkaas yacnii ha iska dhowrsanaadaan inay nebiga khilaafaan calayhi salaatu wasalaam hadday khilaafaan waxay mudanayaan cadaab alleh waxay mudanayaan alfitna can iddiin inay diinta ka fidnoobaan oo ay u gudbaan ila shirki طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وسبب لدخول الجنة نبي الله خلافة عليه الصلاة والسلام وسبب من أسباب دخول النار وحكمتها أسبابها النار تلغقل النبي قال له رماد صلى الله عليه وسلم وحوس النبي شرعيين الله شرعيين وحوس النبي صلى الله عليه وسلم يراهدنا الله خلافه النبي صلى الله عليه وسلم وحو يراهده حديث أول إمام البخاري wuxuu yiraahday kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ummadaydo dhan waxay galayaan jannada illa qofka iska diida maahan hadii abi hurayra markaas saxaabadu waxay yiraahdeen waman ya aba ya rasuul allah rasuulki ilaahi yaa jannada diiday man markaas wuxuu yiri man ataa'ani dakhala aljannata wa man 'asani faqad aba qofki aniga adeeca jannada ayuu galay qofkaas waa ahlu janna qofki aniga ay 'aasiyana faqad aba jannadu waa diiday wuxuu la mid yahay asigoo leh oo kale anigu janno ma rabo uusan bacarabkiisa ka dhihin laakiin xaalkiisa iyo ficilkiisu sidaasuu u muuqdaa qofkii nebiga khilaafa sala allahu calayhi wasalam nebiga daacadiisana waxaa ka mid a inaadan ku soo darin fii diinihi wuxuusan nebigu sharciyeenin calayhi salaatu wasalaam alla ya rasuul waxaysan sharciyeenin sharci ma aha haddaad la timaadana waxaad khilaaftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana la dhinacsantay nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkoo la garab ordaana waxay sababaysaa naaru jahannam alla wuxuu yidhi waman yushaaqiqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu alhudaa wayatabic gayra sabiili almu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'ad masiira qofkii rasuulka la dhinacsama almushaaqa waa rasuulka in la garab ordo calayhi salaatu wasalaam oo lala dhinacsamo oo aan laga dambaynin oon la raacin qofkii rasuulka la dhinacsama calayhi salaatu wasalaam oo garab ordo waddada mu'miniinta waddaan ahaynna raaca wuxuu ka weli dhigtaan uga weli dhigaynaa buu yidhi alla subxaana wa tacaala wuxuu asiga doortoo la siinaya dariiqaas oo maraa laga abaalmarinaya wanuslihi jahannama wasaa'ad masiiran jahannamaana gelinaynaa buu yidhi alla meel loo noqdona jahannama u xun masiir iyo makaan loo laabto jahannama ugu liidata marka qofkaasi masiirkiisa iyo hoygiisa wuxuu noqonayaa naaru jahannam waa qofkii rasuulka khilaafa sala allahu calayhi wasalam qofkii bidco la yimaadana waa qof rasuulkii la dhinacsamay wey waa qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuusan sharciyeynin sharci ka dhigaysa waxaad ma moodaa inuu leeyahay diinta waa kaa diintu waa naaqis ee anaa ka milaayo xoogaa wax ka dhiman aan ku daraayo misaal xalkiisu waa sidaas qofka diinta kusoo daraya waxaan ka mid ahayn arrinta labaad ee ah maxabatu rasuul sala allahu calayhi wasalam ayadu waa min waajibaati diin bal waxaa lagaa rabaa oo qof walba oo muslima laga rabaa inuu nebiga jecel yahay sala allahu calayhi wasalama aktara min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin intuu dadka jecel yahay waalidkiisa iyo waladkiisa iyo dadka dhan jaceylku u hayo mid ka weyn oo ka badan inuu nebiga jeclaadaa waajib ah calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi والذي نفسي بيده لا إلا وحير لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أحدكين إيمان رمينين إيمان كامل لغا مهل إلى أن نغضه mid xaggiisa looga jecel badan yahay waalidkiisa iyo awlaadda uu dhalay iyo dadka oo dhan ilaa uu iga jeclaado iimaan lagama helin qofkaas cumar radi allahu canhu wuxuu yidhahday yaa rasuula allah innii la uxibuk ama wuxuu yidhaahday waxaan rasuulka ilaahayow waan ku jeclaha buu yidhaahday oo cid walbaan kaa jecla calaa kulli axad nebigu sala allahu alayh ilaa min nafsi ilaa naftayda maana muxuu soo reebay naftiisuu soo reebay cid walba waa kaa jeclahay ilaa naftayda maana nebigu sal alla slam wuxuu yidhahda laa yaa cumar weli iimaankii iyo heerkii la rabay meeshii lagaa rabay weli ma gaarin markaasuu yidhi anta axabu ilaya min kulli shayin xataa min nafsi rasuulka ilaahay cid walba waan kaa jeclahay xataa naftaydaan kaa jeclahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi alaana yaa cumar waa hadda wey macnaha hadda ayaa iimaan kaamila la timid hadda ayaa jawaab wanaagsan ku jawaabtay oo ah inaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax walba aad ka jeclaatay cid walba inaad rasuul ka jeclaato waa waajib diini ah nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday kamaa fii saxiixi albukhaari wa muslim min xadiidi anasin radia allahu canhu nebigu wuxuu yidhaahday talaatun man kuna fiihi wajada xalaawata aliimaan saddex qofka ay ku sugan yihiin qofkaasi wuxuu helay iimaanka dhadhankiisa waa qof iimaankii macaansaday waa qof iimaankii dhadhamiyey saddexda kan uga horreeya waa ma waxaa weeye an yakuuna allaahu ورسوله أحب إليه مما سواهما الله الرسول وإنه كجعل يهي وحلا وحي كسوهرة الله الرسول وحو البو كسوهرة إنه كجعل هذا أرنت اللبعات وحوى أن يحب المرأة laa yuxibuhu ila lilah inuu qof jeclaado walaalkii ah una yani qof muslim ah una jeclaan maayo ilaa liajli اllah alla dartii maahan qasdigu u jeclaanaya adduunye iyo dhaqaale iyo qaraabanimo kala dhexaysa ma ahee wuxuu u jeclaanayaa liajli اllaahi caza wajal ilaahay dartiis qaybta saddexaad waxa waay waa an yakraha an yacuuda fi اlkufri kamaa yakrahu an yuqdafa fi الnaar waa inuu naco ou dhdiido ou karaahiyeysto inuu ku laabto gaalnimo siduu u karaahiyeysanaya in naar lagu tuuro qof naar in lagu tuuro jeclmiyaa jira siduu u necab yaha oo kale waa inuu u naco inuu gaalnimo u noqdo saddexdaas qofkii ay ku jirto ku ku sifaysan nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama qofkaas wuxuu helay xalaawat aliimaan iimaanka dhadhankiisa saddexda maxaa u horreeyey saddexda waxaa u horreeyey an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma ayagaana asala darajadan koowaada asala labada dambe shaykhulislaam wuxuu leeyahay waxay farac ka yihiin midda hore sababtoo alla rasuul haddaad jeceshahay oo wax walba aad ka jeceshahay qofkii alla rasuul adeecana waa jeclaane taasayna keenaysa inaad qofka muslimkaa aad jeclaato maadaama alla rasuul uu adeecayo ilaan alla rasuul aad jeceshahay allahi rasuulka aad jeclaado asigana adeecay taa marka jeceylka ah qofkaan jeceshaha maxay farac ka tahay jeceylka ilaahay rasuul aad jeceshahay inaad gaalnimo u noqoto nicitaanka aad nacaysana waxay farac ka tahay jeceylka alla rasuul aad jeceshahay maxaa yeele alla rasuul mar haddaad jeceshahay alla rasuul gaalnimo waa necab yihiin waxay necab yihiinna adiguna waa necabtahay waxay necab yihiin waa inaad nacdo alla rasuul waxay nacayaan waad nacaysaa alla rasuul waxay jecel yihiinna waad jeceshahay idan labada dambe maxay farac ka yihiin midda horey farac ka yihiin marka rasuulka sala allahu calayhi wasalama jaceelkiisu laa yakhtalifu fiihi itnaani min almuslimiin laba qof oo muslim wax isku qabsanayaan ma aha waxay ka wada hadlayaanna ma aha waa wax musallam ah oo qof walba muslima uu qirayo waxaan usoo hormarinay mawduuca aan ka hadlayno qofkii yidhaahdo waa bidca waxaa la leeyahay rasuulkuusan jeclayn sala allahu calayhi wasalam dicaayadaasaa la faafiyaa rasuulka waxaan jeclayn ama dariiqiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam jaceylkiisa iyo jaceel iyo qof inuu jecel yahay inuusan jeclayn horta calaamada lagu garta maxay tahay calaamatuhaa waa alitibaac inaad nebiga raacdo waayo sala allahu calayhi wasalam tacdiimka nebiga iyo weynaynta rasuulka iyo jaceylka rasuulku waxay ku xihan tahay ama qof walba waxay u joogtaa heerka uu ka jooganaa raacitaanka nebiga sala allahu calayh wasalam haddaad rasuulka weynaynaysood jeceshahay dariiqadiisa marka wuxuu nebigu sameeye sameey calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulka ka tagana ka tag sababtoo a sunnada nebiga waa sunna ficliya wa qowliya waxaa kaloo jirta sunna tarkiya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu shaygan ka tago ayadoo sababti keeni lahaydna ay taaganta wuxuu uga tegey waa inaysan sharci ahayn wuxuu rasuulka ka tago marka waa inaad ka tagto calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam uu jideeyey iyo saxaabadiisana waa inaad ku raacdo ood uga dambaysid rasuulka calayhi salaatu wasalaam taasaana calaamadu ah jaceylka iyo weynaynta nebiga aada weynaynayso salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi mawduuca marka jaceylka nebiga calayhi salaatu wasalaam saa hore uu sheegay waa mawduuc musallam ah qof walba oo muslimana waa ictiraafaya waana arrinuu qirsan yahay mana ahaa arrinuu inkirsan yahay hadduu mumin qofka muslimka rasuulka usan jeclayn hadda muminba ma aha soo ma jaceylka rasuulka alayh salatu slam waxay ka mid tahay min aliimaan mawduuca marka haddaan usoo gudubno aan rabnay inaan ka hadalno waa almawlid الnabowi rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa in loo ixtifaalo in xaflada loo sameeyo in ciid laga dhigto oo waxaa weeye sanad walba markii waktiga la gaadho la yidhaahdo alla ilaah waa in ixtifaalkii la sameeyo waxa weeye waxyaalo qasaa'idana la akriyo sidaasoo kale la yidhaha siirada nebigaa la akrinaya calayhi salaatu wasalaam habeenkaas lana bunayso xoolana la cuno ayadoo markaa loo arko ixtifaal iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam in darti dhalashadiisa darteed loo samaynaayo intaanan marka mas'alada khilaafkeeda ama ka hadlidda culammadu ay ka hadleen guud ahaan intaanan gelin horta mas'aladan qolada ahiidaysa iyo qolada inkiraysa labadaba waxaa jira waxay isku waafaqsan yihiin qolada inkiraysa ee leh mawliidku waa bidca iyo qolada dhehaysa maya waa in lala yimaado waa matluub waxaa jira hal shay oo isku waafaqsan yihiin shaygaas ay isku waafaqsan yihiin waxa waaye mawliidku inaana nebigu samaynin sala allahu calayhi wasalam walaa maratan inuusan xaflad u samaynin labadaba isla ogol yihiin waxay kaloo isla ogol yihiin saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalama guud ahaan inaysan samaynin qoladu samaynaysa xataa arrintaa ictiraafsan yihiin waxay kaloo ictiraafsan yihiin taabiciin inaysan samaynin waxay ictiraafsan yihiin taabicu taabiciin inaysan samaynin saddexdii qarni ee loo yaqiinay alquruun almufadala waxay isku waafaqsan yihiin labada qoloba inaan la samayn wax mawliid leera oo xaflad loo sameeyey nebiga sala allahu alay wasalam aysan jirin waxyaalaha arrinkaa ku tusinaya waxaa ka mid a salafka qaar badan oo ka mid a waxayba isku khilaafsanaayeen maalinku nebigu dhashay taarikh ahaan waaba la isku khilaafsaya maxaaba mawlid loo sameeyo qolaa waxay leeyihiin bishii rabiicu lawal markay ahayd markay laba maalin tagtay ayuu nebigu dhashay qolana waxay leeyihiin markay laba iyo toban ahayd ayuu nebigu dhashay ikhtilaafkaas maxaa keenaya hadday xadidan tahay macnaha ikhtilaafkaas waxa keenaya waa inaysan wax mawl wax xaflada leeraa aysan dhigi jirin saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin labada darafna arrintaas waa isla ogol yihiin kuwa mu'ayidiinta ah iyo qolada munkiriinta ah ee inkiraya labada qoloba waa isku waafaqsan yihiin arrintaas mawduucaas meel yacni inay saxaabana samayn nebiguna samaynin sala allahu alay wasalam salafu saalixna aysan la imaanin arrinkan labada qoloba waa wada ogol yihiin goormay timid marka goormay bilaabatay in la yidhaahdo xafladaha loo samaynayaa dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay bilaabatay ama bilaabay qolada la dhihi jiray alfaatimiyuun qoladaasaa bilaabay qoladii u nisbo sheegtay ilaa faatima radia allahu radia allahu canha ayaa bilaabay waa banu cubaydin alqadaax waxaa loo yaqiinay banu cubayd alqadaax waa qolo raafido ah oo shiico ah dadka ugu horreeyey ee xafladdaa u sameeya dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam horta waa qoladaas ayagaana laga soo gaaray qolaa waxay yidhaahdeen maya nin ka dembeeyey oo maliku irbil la yaraahdo meel shaam ka tirsan oo irbil la yaraahdo haysa jiray ayaa ugu horreeya u sameeyey xataa ragga difaacaya mawliidka saasay yidhaahdaan inuu ninkaas boqorkaa ugu horreeyey wax sameeya ayay qaarkood sheegaan laakiin boqorkaa waxaa ka horreeyey faatimiyiintaa ka horreysay banu cubaydin alqadaac qoladaana waa shiica raafidiya baatiniya oo aad iyo aad u liidata diin ahaan banu cubaydin alqadaac waxayna isku qariyeen iskuna astureen maxabatu ahli beyti rasuuli lahi sal slam halkaasay gabaad ka dhigteen taasay gabaad ka dhigteen waxay yidhahdeen annagu faatimiyiin baan nahay ahlu beyti rasuulilaahi yaan nahay sala allahu calayhi wasalam intaas maxay rabaan inay dadka ka dhaadhiciyaan waxa ay wataan culimmadoona markay taariikhdooda daba galeen waxay yidhaahdeen waa beenaalayaal ahlu beyti rasuulilahina ma aha faatimada ay u nisbo sheeganayaanna way ku been abuuranayaan waxaana la yidhahdaa banu cubayd alqadaaxina macruuf ku yihiin ahlu beyt ma aha cubaydiyiina la yidhahda nisbada marka faatimiyiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo cubaydiyiin sababta taasaa sax ah nisbada faatima ay u nisbo sheeganayaan radia allahu canhana waa nisbo been abuur ah makduuba oo faatima radia allahu canha ay ku been abuuranayaan horta qoladaasa ugu horreysay wax la yimaada bidcadan mawlidka qarnigii afaraad ayayna ahayd arrinkooda waxay la yimaadeen waa qarnigii afaraad qaar culammada ka mid waxay leeyihiin waxay bilaabatay qarnigii toddobaad qarnigii lixaad ilaa toddobaad meelahaas waa markii loo tiiriyo meligii irbal la yidhaahda bilaabo haddii la yidhaaho asaa waqtiyadaas noolaa laakiin calaa qowlka saxiixa inay faatimiyiin ugu horreeyeen ama cubaydiyiin qoladaas inay ugu horreeyeen waa fi lqarni araabic waa qarniga afaraad wa idan halkaa waxaa ka caddaaday inuusan nebigu samaynin saxaabadiisuna aysan samaynin ridwaan ullaahi calayhim waxaa isweydiin mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waktigiisa ma jirtay sabab keenaysa in mawlid la sameyo hadda sababtaan u cuskanayno zamankii nebiga ma jirta mise ma jirin hadda maxaa loo samaynayaa markii la yidhahdo waxaan dhahnaa waa waktigii nebigu dhashay soo ma zamankii nebiga calayh salaatu wasalaam soo cilladaas iyo sababtaasi ma jirin rasuulka calayh salaatu wasalaam asiga dhalashadaas uu dhashay muxuu xaflado ugu sameey waayey hadduusan rasuulku u samaynin abubakrin wa cumara wa cusmaana wa caliy radia allahu canhum maxay u samayn waayeen khulafaau raashiduun haddaysan khulafadii samaynin maxay u samayn waayeen saa'iru saxaaba aawa saxaabadii kale saxaaboo dhan hadday soo dhaaftay xaggee taabiciin ka martay fahamka annaga muta'akhiriinta aan fahanay weynaynta nebiga annaga aan weynaynayno aysan dadkaas weynaynayn maxay tahay shaki ma laha inay nebiga calayhi salaatu wasalaam naga jeclaayeen shaki ma laha inay nebiga calayhi salaatu wasalaam intaan weynaynayno ka badan ay weynay jireen saxaabada qofkii siirada saxaabada akhriyana in badan waa arkaya xataa fii awqaati alqitaal inay nebigu isku aadi jireen calayhi salaatu wasalaam sida abu talxa uu yidhi naxrii duuna naxrika yaa rasuula allah talxa ibnu cubaydillah miya mase abu talxa wuxuu yidhahda dhuuntayda ayaa dhuuntaada ka sarkaysa yaa rasuul allah macnaha anaa ku difaacay waa rasuulka allow seefaha ka gambo asaa isku aadinaya war mahay seefaha isku dhigaa halkaasay maxabada ka gaartay waxay dhihi jireen biabi anta wa ummi ya rasuul allah markay hadlaayaan xataa hooyada iyo aabbahayba lagugu furaya ya rasuul allahi rasuulka ilaahay aad iyo aad ayay nebiga u jeclaayeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim sida annaga u jeclnaa si ka badan sida annaga u weynaynayna si ka badan ayay u weynay jireen idan arrintan hadday tahay tacdiim ayagaa saa u weynay lahaa haddii tacdiimkaa ee la weynaynayo ama la leeyahay xafladahan la dhigayo waxay ka mid tahay weynaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayagaa la imaan lahaa idan waa bidca bidca maxaa la yidhaahdaa ayada laftirkeeda in la fahmo waa muhiim bidca maxaa la yidhaahdaa bidcada alimaamu shaatibi raximahullah xagga lugada wuxuu ku tacriifiyey wuxuu yidhaahda waa lilikhtiraac ay u sugnaatay yacnii waa bilaabasho min hayri misaalin saabiqin ayadoon jirin misaal hormaray qofki inuu wixii bilaawdo ayadoon wax uga horreeyo jirin ayaa bidca la yidhaha xagga lugada waxaan ka hadlaynaa marka hore waa xagga lugada مثاله توقات من القرآن بديع السماوات والأرض آيات توقات وحيرات أي مخترعهما وأله السماوات في أرلد أورثه بالله من غير مثال سابق متقدم أيضا جن عدو الله أغضينا سبحانه وتعالى أغريس سماوات في أرلد أورثه الله أصاب بالله أيضا عندنا أغرين قل ما كنت بدعا من الرسل ومثال غلبات وبدعة لغوية قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله يعني أنا ما إيه قف وجوه الرئي على حق الرسالة كي كلا ماذا أو أضام الرسالة ولا ماذا أنا وجوه الرئي بي بل تقدمني كثير من الرسل وحيوه الرسالة كان الرسول فربلا صاحبها للنبي صلى الله عليه وسلم وحاتر على أنا الرسول شكي وجوه الرئي قل ما كنت بدعا من الرسل مركا البدعة لغة والاختراع من غير مثال سابق إن شاء الله بالله أيضا عندنا كأجوه الرئي شرعا حق شرعك محابد علوي محابد على يراهدا الإمام الشاطبي رحمه الله وحكو تعريفي وحير طريقة في الدين مخترعة وطريقة لب اللابان في الدين دين تدحذ مخترعة أو أحمد لب اللابان طريقة دين تدحذ لب اللابان أي أبد على يراهدا تضاهي الشريعة الشرعية أو أك شبهيسة وضد الشرعي وضد الشرعي قال له كيسين يا عبادة الله قد يقصد وحنا لولا جيدا وير بالعضا مركي للا إيماني وحنا لولا جيدا بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق بطريقة الشرعية وحنا لولا جيدا طريقة بالعضا أما ردة إيقادة الله قاضي وحنا لولا جيدا طريقة شرعية بقى لولا جيدا معنى عبادة الله والله إلهي مركا نكو عابدينه على ما جاء في الكتاب والسنة وعبادة ما وطريق شرعية طريقة بيعيقة قفك الله إيماني قصدقي سوحوا الربا إنه إلهي كو عابده سبحانه وتعالى وحي علوانا قاركو دران إن شيء للي ماذا في زمن يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شيء للي ماذا أيضا وحاس سببت كينيس أمام مقتضيه وحي كانسلها الجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقتضيه إيا وحي أرنكاس كانسلها زمن كان النبي قوايا لين لكن النبي مصمعين صلى الله عليه وسلم سيدا أرنسى مولدك وكلاوة مولدك إجماعا وإن النبي صلى الله عليه وسلم مصمعين سببت كيني لهايد مجرد مثل مجرد way jirtay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam hadda dhalashadiisu waa jirtay rasuulka alayhi salaam goor hore way jirtay ma aan dadka hadda dambe dhahay marka mawlida u sameeyay dhalashada nabiga rasuulka asiga ma sameeyay alayhi salatu wasalam idan waa tariiqa la bilaawday diinta dhexdeeda bacda rasuulillahi lalayhi alayhi salatu wasalam qasdiga laga leeyahay maxaa waa qasdiga laga leeyahay ma cibaada ma sawaa adduun qasdiga cibaada laga wadaa ilaaha lagu dhawaanayaa lagu leeyahay waa lagu dhafrayaa waa lagu soo jeedayaa waxa way marka cibaada loola jeedo baada rasuulillaahina waa leeymi sallallahu alayhi wasallam idan waa bid'a ala hada ta'rifna mawlidka iyo masaa'isha kala bid'ada oo dhan waa hoos galaya ta'rifkan hoos galaya mawlidkan wuxuu kamid yahay waxyaalaha hoos galaya ta'rifkan hoos galaya bid'ada nabiga sallallahu alayhi wasallam aadi aad uga digay in bid'a la yimaado rasuulka alayhi salatu wasalam aad buu uga digay waxaadna moodaa in ilaahay bil wahyi oo rasuulku ku ogeysiiyay in dad badan ay bidca la iman doonaan oo diintiisa lagu soo dari doono waxyaalo badan oo aan kamid ahayn lidalika rasuulka alayhi salatu wasalam fi hayati waa uga digay xadiis irbad ibn sariya markuu rasuulku u khudbeeyay saxaabada oo waaniyay waana aad iyo aad u xeel dheer oo yirin xataa oo yaa oo yiraahdo ninka la yiraahdo irbad ibn sariya وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وحونا واني وانو aad u xeel dheer quluubtu ay la gelgelatay ilmuhuna indhuhuna ay la ilmeeyeen markaasaa waxaan ku dhahnay kaannahaa mawcidatu muwadicin faawsina rasuulka alla waxaad moodaa waana mid wax sagootinaya waanadiisoo kale noo dardaaran u fiirso dardaaranka nebigu uu bixiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu yihi uusiikum bitaqwa allahi wasamci waaaca waxaan idiin dardaarmayaa inaad ilaahay ka cabsataan iyo maqal iyo adeecid inaad umarada maqashaan oo adeecdaan wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyun haddaba idiin taliya addoon xabashiye waa inaad adeecdaan فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وسيشي وحير قفك النوراضة وأذنك إذن كم ذا وهو أركي دونا اختلاف ربضا وواحد عايشة اختلاف هو دعية اختلافا كثيرا هذو اختلاف كاسدعه فما المخرج محال الله بحايا ومن هذا النهي ستصوما نبي مخرج الشيء عليه الصلاة والسلام وحيره فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ هذه خلاف كاصدع لازم السنة إذا هي سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أن عضوا عليها بالنواجد لازمة أو جوز دنبات كقنين وكتجية جوز دنبات كتجية أفر صدردارا كحيل يعني سوء حيل ديريا كمدين إلكاها هو رفو قفصة إلكاها روح عليهم كابع إلكاها روح عليهم كابع صفو لكن جوز دنبات كتجية معنى هذا وحواي آذي آذي جدا سنة النبي صلى الله عليه وسلم markaasuu wuxuu haddana sheegay nooga digay bidcooyin wuxuu yidhi wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idiin kala digayaa adinka iyo waxyaalaha diinta lagu soo daro marka wuxuu yidhi faina kulla muxdathatin bidca wax walba oo la soo dariyey bidco wa wa kulla bidcatin dalaala bidco walbana waa baadi saas darteed waxaan idinkaaga digayaa waxyaalaha dalaalaadka ah bidcooyinka muxdathaat ayaan idinkaaga digayaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam إذا مركز النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك أي أرنك كذب دين هو دين كامل أه من جميع جوانبها ما من شر إلا نبي وكذب صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنذر أمته أمدت أبدك أن بدعوين كان نبي وكذب صلى الله عليه وسلم وحاكم المسألة هذا أنك هلين نبينا ما صمين صحابتي سنة ما صمين وحيثوه الجلسة وإياكم ومحدثات الأمور وحيث الله واسم آنسا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد qofkii arrinkeena ku soo dara wax aan ka mid ahayn arrinka uu sheegay nebigu waa arrinkee waa diintiisa diinta qofkii ku soo dara waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun ay marduudun calaa saaxibi waa lagu celinayaa laga aqbali maayo laga yeeli maayo caawo dhan haddaa ku dhafarta xataa camalkaaga waa hayru maqbuul dembiilaana tah mar haddaa bidca ku dariiq bidcaha aa ku socoto man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qofkii shaqeeya camal ama camal sameeya arinkeena aan kamid ahayn waa marduud nabi saasu leh sal slam waa lagu celinaya calaa saaxibi nebigu calayhi salaatu wasalaam heerka ay ka gaartay bidcooyinku inuu ka digo waxaa ka mid ah heerarka ay ka gaartay waxaa ka mid ah khudbo walba oo nebigu sala allahu calayh wasalam uu furfuranayo wuxuu ku soo dari jiray faina asdaqa alxadiidi kitaab ullah wa khayra alhadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال خذوا الوثوق قابنا مسكسوا قابنا ميا وحوى مرور بإن ذاتك أي أقادان إنه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة أقدقى مرور بكدقى وعصاء سمعين ينوى خسرت أي بدعة لا هذا الأول أرنتان أما موضوعنا أنك علينا لبك اللبات أولية وحا كمد أه وتشبه بالكافرين وقالوا لسكو شبه أيوه gaar ahaan annasaara nasaarada hadda waxay sameeyaan ixtifaal bimawlidi ciisa calayhi salaatu wasalaam ixtifaalada loo sameeya waxaa la leeyahy waa maalinkii ciisa dhashay calayhi salaatu wasalaam waa la ciidayaa waxbaa la cunayaa waxaa lagu leeyahy waa maalin farxadeed saasay dhahaan nasaarada idan qaarkood waxayba ku leeyihiin nasaarada hadday ciise xaflad u sameeyaan annagana waa inaan nebiga u sameyno sala allahu alayh wasalam yaad ku dayane yaad ku dayanaysaa ma waxaad ku dayanaysaa addaaliin غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين والنصارى أرنت هذا النبي وفيشه إن دعدوا لتتبعن سنن من كان قبلكم أحوير هذي حتى لو, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه dadkii idinka horreeyey wadooyinkiisaad raacaysa wadooyinkoodaad raacaysa waxaa ku jirtay xadwa alqudda bilqudda macnaha taaka taakaad u raacaysa ayagaa daba joogaysa xataa hadday galaan god dabbi hadday galaan adinkuna waa ka dabagelaysaa dabbigu markuu godka qodanayo waxay yidhahdaan culammadu si laalaaba u qota u qotaa toos uma qodayo markuu xoogaa qodo waa leexinaya haddana waa qodaya waa leexinaya waa qodaya wuxuu rabaa inaanan u sahlanaanin qofkii raba inuu dilo inuu ku dilo godkiisa marka godka wuxuu u qodanaya lama badan godkaas in la gala ma sahlan yahay ma sahlan qof godkaas hadday nasaara iyo yahuud ku cararaan adinkuna waa ka dabagelaysaan buu adinkoo ayaga daba jooga oo marba luuqay galaan ka dabagelaya saasuu yihi nebigu sala allahu alay wasalam markii la yidhi faman hum yaa rasuula allah ma yahuud iyo nasaarada rasuulka allow ka wadaa markaasuu yidhaahday faman innaas idan yaa waayo dadka dadka kale yaa loola jeeda ayaga un baan ka wadaa saasuu yihi nebigu sala allahu alay wasalam arrintaasi way dhacday gaalada in laisku shabbahanaa waa dembi kale waa dembi aad iyo aad u weyn man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofkii qoom isku shabbaha qoomkaasuu ka mid yahay buu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam idan ma banaana in gaalada la isku ekeysiy bal nebigu wuxuu jeclaa sala allahu calayhi wasalama inuu gaalada khilaafo aad iyo aad u jeclaa ujeedooyinkiisaana ahayd markuu lahaa kabaaha lagu tukado waxaa ku jirta inuu yidhahdo khaalifu lyahuud yahuudda khilaafa garka yaan la taabaninoo garka ha la daysto khaalifu lmajuusa majuus khilaafa saasuu laha nebigu sala allahu alay wasalam ilaa yahuudda ay yidhaahdeen amar arrimaha ka mida ma jiro ilaa ninkan waxba jecel yaha inuuna khilaafo maxamed wax kalaba kama shaqeeya dheen khilaafkeena unbuu doonaya cadowga haddii la khilaafana waa u niyad jab haddii la raacana waxay unoqonaysaa niyadoo loo dhis niyadoo loo dhis unoqonaysa waxay dareemayaan inaad ayaga ka daba ordaysid inaadan ayaga ka maarmino u dareemayaan diinta islaamka waxay aad u dhiirogelisa marka in gaalada la khilaafo alyahuud waannasaara arrintaana way soo gelaysaa mutaabacada ama gaalada waddadooda oo la raaco ayay ka mid tahay sababtoo ah hadduusan rasuulka iyo saxaabadiisa samaynin haddaysan salafu saalix samaynin ee waxa weeye aan nasaaro uga dayanno waa tashabuh binnasaara oo nasaarada la isku shabahayo inay bidca tahana khayru shaahidin waxaa ah dadka samaynaya ayaga laftirkooda waxay khilaafsan yihiin inay tahay mafdas oo waxay ku leeyihin waa la soo darriyey waxaa la keenay bacda annabiyi sala allahu calayhi wasalam waasaxaabati wataabiciina wataabiciin gadaashooda ayaa lala yimid oo la keenay idan maxay tahay waxa bacda rasuulillahi iyo saxaabadii iyo la keeno khayrka ku jira saxaabadii iyo nebiga dhaafa muxuu yahay low kaana khayran lasabaquuna ilayh hadduu khayr ahaan lahaa ayagaa nooga hormari lahaa ayagaa la imaan lahaa ayagaa samay lahaa taa waxay daliil u tahay inaysan khayr ahayn bal ay tahay shar samaynteedu waa shar waxaysan saxaabada iyo nebigu aysan samaynin sala allahu calayh wasalam ma noqonayso wax wanaagsan shaykhulislaam ibnu taymiya asagoo markaa qiraya inaysan bidcadaani tahay mid muxdasa ah uusan nebiga iyo saxaabada samaynin wuxuu yidhi lam yafcalhu salafu saalixu maca qiyaami almuqtadii lah arrintan mawlidka salafu saalix ma samaynin ayadoo lala qabo wixii keensa lahaa inay taagan yihiin wixii keenaya inay taagan yihiin ayadoo lala qabo haddana maysan samaynin wa cadami almaanici minhu iyo wax diidaya ayadooysan jirin ayaysan nebiga iyo salafku samaynin walow kaana haadaa khayran maxdan arrinkan hadduu noqon lahaa khayr maxdi oo barax lah aw raajixan ama khayr raajixa hadduu noqon lahaa lakaana salafu ridwaan ullaahi calayhim axaqa bihi minaa salafka annaga nooga xaq badnaa laha hadday arrintaanu khayr tahay khayr maxdiya ama khayr raajixa salafkaa nooga hor nooga xaqnimo badnaa ayagaa la imaa laha fa innahum kaanuu waxay ahaayeen salafku ashadda maxabatan lirasuuli illahi sal l slam minaa annaga nebiga way naga jeclaayeen salafku nebiga way naga jeclaayeen aktar mina wa tacdiiman lahu mina wayna naga weynayn badnaayeen nebiga sala allah alay slam weynayntiisa wahum salafkuna cala alkhayri axras khayrka ayagaa ku dadaal badnaa annaga ayaga yaa khayr ku dadaali jira oo ku dadaal badan ayagaa ku dadaal badan laa shaka laguma gaaro khayrka in lagu degdego oo waxaa waye khayrka lala yimaado ayagaa nooga horreeyey markaasuu yidhi wainamaa kamaalu maxabbatihi wa tacdiimihi fii mutaabacatihi wa taacatihi jacaylka nebiga oo kaamil ah iyo weynaynta nebiga oo kaamila waxay ku dhex jirtaa un fii mutaabacatihi raacidda nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wa taacatihi nebiga oo la adeeco waitibaaci amrihi iyo amarka nebiga oo la raaco wa ixyaa'i sunnatihi iyo sunnadiisa oo la nooleeyo baainan wa aahiran baainan wa daahiran in loo nooleeyo si daahir iyo si hooseo baaina intaba in loo nooleeyo sunnada nebiga sal ly slam wa nashri maa bucisa bihi iyo in la faafiyo wixii nebiga lala soo diray sala allahu alay wasalam taasaa tacdiim iyo maxaba ku tusinaysa inaad raacdo inaad adeecdo inaad awaamirtiisa u hoggaansato inaad sunnooyinkiisa noolayso inaad faafiso wixii nebiga lala soo diray sala allahu calayhi wasalam waaljihaadi calaa daalika iyo arrinkaas oo lagu jihaado bilqalbi waalyadi waallisaani intaba lagula jihaado taasaa weynayn iyo jaceylka nebiga tusinaysa calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi fa inna haadihi dariiqatu saabiqiina alawaliin arrinkan dariiqadan waa dariiqadii dadkii hore ee saabiqiinta ahaa oo min almuhaajiriina walansaari muhaajiriin iyo ansaara waladiina tabacuuhum biixsaanin iyo dadka muhaajiriin iyo ansaar wanaagga ku raacay shaykhulislaam marka wuxuu caddeeyey axad min asalaf inaysan samaynin xaafid ibnu xajar asigana saasuu caddaynaya wuxuu leeyahay uxdita bacda salaf salaf kadib ayaa lala yimi oo la keenay suyuuti raximahullah oo ka mida ragga u ololeynaaya laftirkiisa in lala yimaado bidcatu lmawlid wuxuu ku leeyahay waa muxdat waa bidca ibtadacahu almeliku lmudafar saasuu yidhi meliku lmudafar ninka la yidhaha ayaa bilowday laakiin nin saalixa u ahaa laakiin laakiin uu dabadhigaa marka dambe laakiin laakiin wax tari mayso asaa sheegay inay bidco tahay asaa sheegay inay muxdat tahay marka khayru shaahid waa inuu muxdat ku sheegay maxay deliishanayaan qolada dhahaya waa mashruuc waa qof waxyaalo isweydiin kara waa yacnii haddii aan ogaan arrintaa inay bidco tahay la wada qirsan yahay nebiga iyo saxaabada iyo salafku inaysan samaynin bal aan aragno maxay codsanayaan maxay yani u deliishanayaan inay la yimaadaan arrinkaan qoladan ayiidaysa waxaa weeye mawlidka adilada ay deliishadeen adilo badan oo qaraa'ib loola yaab leh ay deliishadeen oo haba yaraatee meel ay mawlid ka tusineen aan la arag waxaa ka mid a qowlu llaahi caza wajalla qul bifadli illaahi وبرحمته فبذلك فليفرحوا آيات أن دليشاني نبي أو حقيقة دليشاني سا وحيد النبي قال لشيء فضل يا رحمة واية الله نوح إرادة فبذلك فليفرحوا وفرحين أمرك انت أفوا دلقوا انت فرحة أولى جيدنا وحلو جوابي نبي إيه صحابة رضوان الله عليهم وحن آيات أدوك أتكفهنتين ما كفهم وايين تابعين تا فرحا آيات أتكفهنتين ما كفهم وايين يتابع التابعين ma adinkaa ka faham badan nabiga iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo salafu saalix hadalka shaatibi dhegaysto caleyh raxmat ullah oo isla mas'aladaanon mid lamida uu uga jawaabayo imaamu shaatibi fi lmuwaafaqaat wuxuu yidhi wahuwa ana alwajha aladi lam yadbut can salafi saalix alcamala binnasi calayhi laa yuqbalu minman bacdahum dacwa dilaalati annasi asharciyi calayhi wuxuu yidhi wejiga aan ka sugnayn salafu saalix inay ku camalfaleen naskaas wejiga iyo qaabkaas inay naskaas uga dhaqmeen wixii aan salafka ka sugnayn laa yuqbalu laga aqbali maayo minman bacdahum dadkii salafka ka dambeeye laga yeeli maayo haddaad aayad inta deliishatay ama xadiid aad tidhaahdo camalkaanaan anugu ka fahmaya mas'aladan ama xadiidkaan iyo aayaddaani arrinkaasaan ka fahmaya oon ka qaadanaya haddaysan salafku ka fahmin lagaa aqbali maayo lagaana yeeli maayo inuu nafka sidaa tusinaya sheegidda aad sheegatay mid lagaa yeelaya maaha markaasu wuxuu yidhi low kaana daliilan calayhi arrinka ay u deliishadeen hadduu deliil u noqon lahaa لم يعزب عن فهم الصحابة صحابة فهم كذا كما مقنادين سابق فهم صحابة كما مقنادين والتابعين إيا تابعين تا. ثم يفهمه كدبنا أو فهم من بعدهم وذلك دنبه ما بيعك أنت أرنك إن الصحابة إيا تابعين تفهم كتتقرب مرة ثم يفهمه من بعدهم وذلك دنبه يكدب أي فهمان سورة قال متى سورة قال معه وحي أي فهم وين دين معه دين معه أن وحي مركز ثم يفهمه من بعدهم فعمل أو مركز وعمل فلو أرنكاس مرة عيسو إله idan imaamu shaatibi wuxuu ku leeyahay haddaad daliil deliishato aadan faham u lahayn yani waxaan ka wadaa daliil haddaad wax ka fahanto fahamkaasna aadan salaf u lahayn lagaa aqbali maayo lidalika waxaa waajib ah kitaabka allah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam inaad ku fahamto calaa fahmi salafi saalix haddii kale waa lumaysaa laa shaka si u fahmeen haddaad u fahmi weyso oo tidhaahdo ani carabiyaan aqaana anaa isa saaranayo qur-aanka macnihiisa isa saaranaa saasaa laga wadaa ama aad tidhaha xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam anaa fahamkiisa fahmaayo anaa ka qaadanaya waa lumaysaa laa shaka inaad lumayso ariiqatu saalixiinna waad garab martay ariiqa aladiina ancama allahu calayhimna waad garab martay waa ariiqatu salaf waay waxaa shaki lahayn in lagaaga baahan yahay sida salafku waxu fahmay in loo fahmo sababtoo ah salafku qur'aanka meeshuu kusoo degayay xaadir ahaayeen sababu nusuulka yaqaanaa qur'aanku kusoo degay ujeeddada usoo degay garanaayaan saxaabada taabiciintuna saxaabadii ayay wax ka qaateen saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ayaa wax ka qaateen amilo fara badanoo waxaaba jirta min alqur'aan haddaysan saxaabada fasiri lahayn dad badan derbiyada ay kula dhici lahaayeen macnaheeda laakiin ibnu cabaas iyo ibnu mascuud iyo saxaabadu ay fasireen lidalika kutub tafsiir waxaad arkaysaa qaala ibnu cabaas fii tafsiiri hadihi alaaya qaala ibnu mascuud qaala mujaahid maxaa loo kaalmaysanaya fahamkooda la kaalmaysanaya ay fahmeen kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam idan waxaa la leeyahay aayaddan falyafraxuuda faraxa aad ka fahantayna in mawlid la dhigo maxay saxaabadu u fahmi waayeen xaggay ka martay aayadda maxay u fahmi waayeen taabiciin iyo taabici taabiciin maxay u fahmi waayeen rasuulka calayhi salaatu wasalam laftirkiisa muxuu aayadda uga fahmi waayey inuu mawlid sameeyo oo waxa weeye uu xuso maalinka uu dhashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ta'wiil aad iyo aad baatil u ah marka ابن عبد الهادي أسجن وحيد هذا التأويل الذي تدل تتأول عليه المعترض هذه الآية nin buu radinaya la yidhaha asagukii aayadu daliishada uu ku haystay marka wuxuu yidhi ta'wiilkan aayadda uu ku ta'wiilay ninkan muctaridka ah ta'wiilun baatilun qaطcan waa ta'wiil baatila buuri hadda hadalka ibn abd ibn cabdilhaadi halkaanaan uga soconaa wuxuu yidhi walow kaana xaqan lasabaquuna ilayhi cilman wacamala ta'wiilka iyo tafsiirka aayadda ay ku fasira ninka hadduu xaq noqo lahaa ayagaa nooga hormari lahaa salafkii ayaa nooga hormari lahaa cilman wa camalan aqoon ahaan iyo ku camalfal ahaanba idan arrinka hadduu xaq yahay uu sax yahay ayagaa ku camalfali lahaa oo samay lahaa wa irshaadan aw nasiixatan irshaadin iyo waxaa waaye toosin ama nasiixo ahaan hanuunin iyo nasiixo ahaanba ayagaa nooga horray lahaa walaa yajuusu ma bannaana ixdaaثu ta'wiilin in la soo dariyo oo lala yimaado ta'wiil iyo tafsiir fii aayatin aayad dhexdeeda aw sunnatin ama sunno dhexdeeda lam yakun calaa cahdi salaf tafsiirkaas oo aan waqtigiis salafka jirin ma bannaano in la soo darisiiyo inaad tafsiir cusub la timaado aysan salafka aqoonin qur'aanka iyo sunnada ma bannaana faina wuxuu yidhi marka walaa carafuuhu salafkuna aysan garan walaa bayanuuhu aysan caddaynin lilummati ummadda aysan u caddaynin in lala yimaado ma bannaana faina haadaa arrinkan inaad la timaado tafsiir jeebkaaga oo tira anaa fasiranaya salafu saalixna ay ku aysan fasirin yatadamanu wuxuu kulansanayaa arrinkan annahum jahilu lxaqa salafku inay xaqa jaahilka ahaayeen oo adigu afahamta fii haadaa arrinkan aqa xaqa arrinkan ku saabsan inay jaahilka ahaayeen وضلوا عنه إني كلمان واهتدى إليه أو نكو هنوني هذا المعترض مثل المعترض كان حق خلافه أو مرتا هنوني أياك صباحي حدات إلا أنا فهم سيسا آيات أنا فهم سيسا كقاضان أنا كقاطي معنى يضوح هواي مسألة جاهلي كأهايين مسألة حق ميسا قرنين طريق حقه وأكلمان أنا قاعد صوق قصي وأنا قاعد فهمي وأنا قاعد هنوني أرن قاسنا لا شك إنه طعن فيه في السلف هود أهامبا في الصحابة ومن بعدهم إنه طعن فيه aayaddan marka waxaa loogu jawaabayaa un yaa u fahma sidaa u fahanteen yaa fahamka xagee ka keenteen falyafraxuuha mawlid hala sameeyey inay tahay daliilay u baahan tahay saxaabadu maxay u fahmi waayeen taabiciintu maxay u fahmi waayeen laa shaka inaysan wax jawaabo u haynin arrinkaas idan aayadda haba yaraatee daliil umaha meesha ay ku fasireen midda kale nicmo walbuu ilaahay noo galo subxaanahu watacaala inaan ku faraxno waa loo baahan yahay farxadda allana yani farxadda aad ku farxayso wuxuu alla kugu nicmeeyey waa inaad ilaahay uga shukriso shukrigana waxaa waa inaad nebiga raacdeen maaha inaad bidca la timaado shukriga markaad ilaahay uga shukrinayso nicmada uu kuu galay itibaacu nabiy sala allah alay slam waa inaad ku dadaasho oo cibaadada aad ku dadaashid oo ficliyan aad uga shukriso nicmada ilaahay uu kuu galay subxaana wa tacaala ilaahayna waxaa loogu shukriyaa waa bidaacatihi ma aha inaad bidca la timaadid oo diinta ilaahay aad ku soo darto waxaan ka mid ahayn daliilka labaad ay daliishadeen ee layaabka la-asna وحديث صوم يوم عاشوراء نبي صلى الله عليه وسلم مركو مقالة المدينة يمي أو أركي يهود صوميسا أي وحي إلى هذا المالك كان أن صومينه ومالك إلهي موسى بدادي عليه الصلاة والسلام نبي وحي هذا هلا صومه نحن أحق بموسى منهم أنك موسى وحق نمبضانه صوم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عليك الدليل شديد waxay dhahay nabi ilaahi muusa calayhi salaatu wasalaam maalinku alla badbaadiyey nebiga hala soomo yiri annaga waxaan ka qiyaasanaynaa maalinkii nebiga la dhalayna annaguna ciidno halkaas waa qiyaas halkaasaan ka qiyaasanaynaa qiyaa culamadu waxay yidhahdeen qiyaaska waa qiyaas faasida waa haddii hataa haddii xataa wax qiyaasanaysaan maa soontiin walba maalinkuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam maa la soomay ila nebigu waa soomay yowma caashuuraa ma ciidine nebiga xaflada ma dhigin waa sooma rasuulka calayhi salaatu wasalaam midda kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waa musharican illaah waxbuu sharciyeeyaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sharciga ilaahay xaggiisa ka yimaado ayuu ummadda soo gaarsiiya rasuulka asiga maalinka u dhashay asigana ma xusin mana sharciyeynin in ciid laga dhigo maalinka muuse dhashana hala maalinka muuse la badbaadiyana hala soomuy nebiga ataa kala duwan labada mas'alo soo ma laba mas'alo nebiga kala duwan in adiga iskaga qiyaasato qiyaas faasida waa nebiga muxuu asiga u samayn waaye ula imaan waaye calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay maalinkii muuse la badbaadiyey hala soomo muxuu dhihi waaye maalinka anigu dhashana hala ciido ma dhihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam idan inaad uga qiyaasato arrinkaasi ayadana waa qiyaas faasid ah haba yaraatee wax daliilana kuma sugna midda kale xadiidkan fahamka aad ka fahmaysid in mawlid looga qiyaasanayo saxaabadu maxay uga fahmi waayeen isla aayadda sidii looga jawaabaa loo celinaya aayadda waxaa la yidhi soomaha fahmu salaf xagguu ka mara aayadda maxay u fahmi waayeen xadiiska laftirkiisa maxay uga qaadan waayaan waxaa ka qaadateen soom yowma caashuuraa in hadday tahay yani haddii laga qiyaasanayo mawlid hala dhigo saxaabadu maxay u dhigi waayeen oo ay xadiidka uga fahmi waayeen wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam waa dariiqii nebiga uu qaada hadyirkaasa u khayr badan wixii istixsaanaad ah iyo wixii qofka la wanaagsanaada waxa waxaan jirin wey walidalika imaam maalik wuxuu yidhi famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyowma diinan maalinkaas waxaan diin ahayn maanta diin noqon maaya zamanku nebigu noolaa sala allahu alay slam iyo saxaabadiisu ay joogeen waxaan maalinkaas diin ahayn maanta diin ma noqonaya maya falaa yakunu lyowma diina rajaha ka qaban inay diin noqdaan marka دليل كسدحات أي دليل شذين وحوى حديث أنس رواه البيهقي إمام بيهقي بورير أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه النبي عليه الصلاة والسلام وهو كوغل لنفسه markii rasuulka la soo diray kadib waxay dhaheen waqlalkii ilaa markuu dhashay looma waqlin rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxay yiraahdeen aqqa an nafsi idan waxay yiraahdeen waqlashi oo hal mar ahayd hal mar qofka loo waqlalaya hadduu nabiga la yimid markuu risaalada loo soo diray kadib min baabin awla waxa ah maalinku dhashay in mar walba la halkaas iga daliishay awalan xadiidkan waa munkar xadiidkan daliil ma galo xadiidka xadiid daliil gala ma aha سادت إلى حرمه حرارة وغير ثابت الإمام أحمد حرارة هذا حديث منكر وفيه عبد الله بن محرر عبد الله بن محرر من اللي هذا كجرا عبد الله بن محرر نوى مكروه عبد الله بن مبارك أي أيوة وحلا غشة يقولوا يهي هذه الإخيار قليل لها إن عن جنة قالوا هي إن عن عبد الله بن محرر أن لكلمه وحن دور لها إن عن عبد الله بن محرر لكلمه كدبنا عن جنة قالوا فأجعل عنك لكل جيس حتى هذه الإخيار قلي إن كان لقول متجنة قلي وحن دورا إن عطيه لقول مكدبنا عن جنة قلوي مركا نك لقول ما سأجع الله إيسان أم ليلة واكلة دوانات ولا مركا لقول ما كانت البعارة أحب إلي منه دقاء كجع الله ذو مركا نك لقول ما أركي دقاء كجع الله ذو دقاء حولها أيام بكجع الله ذو نك معناه وحكوا الله نك ورن مركا ورن نسي قاء أو حديث كي صحيح في السنة أم ليلة مركا لقول ما وحأركنين مكروه وحبعان كالأغين نوية مركا وحيري سأجع الله إنا لقول ما يصون نغض الله بكاته aad iyo aad u kala fogta ninkaas xadiiskan sanadkiisa ku jira ninkaasna waa nin matruuq ah imaam al-bayhaqi wuxuu yiri fil kubra rawa abdullah ibn muharrar fi aqiqati nabi sallallahu alayhi wasallam an nafsihi abdullah ibn muharrar wuxuu wariyay buu yiri xadiis ku saabsan nabiga inuu naftiisa alayhi salaam uu ka waqlalay xadiisan munkaran xadiis munkar ayuu wariyay abdullah ibn muharrar fi aqiqati nabi wuxuu ku wariyay xadiisan munkaran bayhaqi ku dhahay waa xadiis munkar ah إمام النووي نوفر في المجموع هذا حديث باطل وحديث باطل أصلي هل كتب كهر مرة حديث هذه ضعيفة هو ومنكر وباطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي عليه دليل شدين وحاكم له من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وحي إرادة نبي وحي قفك جديد سنة وناكسا أجر كيس أيوليه يقفك عمل فلا أجر إلى يوم القيامة إلى مالك القيامة إذا واحد دين بدعة وبدعة حسنة موليدك وبدعة حسنة ونافسنته قفك الجديين الصنة ونافسنه الجديين قفك أصنع أجره بكهلا إنه دنبابة استنافه إلى يوم القيامة أجره كهلا حديث كان عن مولود دليلا أولا حديث كان عرض صلاة الليل حديث كان ضبا سيئفا سيهين معه إن البدعة أن تجاوك كلا صوب على آتي هذا من صنة في الإسلام سنة حسنة حديث معنيه السلام معه حديثك waxaa laga wadaa shay sharci ah oo min diin Ilaahi azza wa jalla kamid ah hada soo noolayso man sanna fil islam sunnah hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ma'ni suwasa sunna jirtay wax sharci aha oo dadku ay ka jeesteen adiguna dadka aad war kacda khayrkaas iyo wanaaga dadkuna ay kugu daydeen sunnada lagu leeyahay sunna hasana horta waa taas ee ma aha bid'a muqtara'a inuu qofka inta la yimaado la leeyahay waa wanaagsan yahay oo qofkaana khayr oo horkacan inay sidaa ahayn waxa u daliil ah xadiiska awalkiisa inta baan dadka xadiiska awalkiisa ma akhriyaan meesha dambe uga dhagaan man sanna fil islaam sunnatan hasana inta ay ka qabsadaan xadiis goorta inuu nabiga yiraahdo sabab maxaa u ah sabab wuruud u leeyahay qolo saxaabada kamid ridwaanullaahi calayhim oo reer baadiye ah oo aad iyo aad u baaba'san oo ay ka muuqato dayacnaan fara badan iyo baaba' fara badan oo gaajo badan ay ka muuqataan nabiga u yimi sala allahu calayhi wasalam rasuulka masaajidku ka istaagay wejigiisu waa isbedelay nabiga waa caro yacni aad u murugaysan yahay aad umrugooda wajigiisu waa isbedelo masaajidku ka kacay markaasuu wuxuu ka warramay raggaan dhibka haysta iyo rafaadka ka muuqda iyo gaajada ka muuqata markaasuu wuxuu yidhaahda qof walba wuxuu heli karaa ha ku sadaqaysto nin ha ku sadaqaysto min diinaarihi min dirhamihi min sawbihi min saaci durihi min saaci tamrihi qof walba wuxuu heli karo ninkii diinaar heli kara kii dirham heli kara kii maraq sii kara kii waxaa waye sii kara saac bur ah kii sii kara saac timir qof walba nin walba wuxuu heli kara ha bixiya buu yidhi nabi sala allahu alay wasalam nin ansaari ah oo saxaabada ka mid ayaa inta istaagay ayuu wuxuu bilaabay inuu xoogaa raashina keeno oo ninka u keeno saxaabadii kale markay ninkii uu wax keenay nin walba inta buuxu wax keenay iyay ku daydeen ninkan ansaariga ah ee sadaqada bilaabay ayay inta kale inta ku daydeen ayaguna sadaqaadka keeneen nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama ninkan ansaariga ah ma asaa jideeyey in wax la sadaqeeyo بس صدقت مركه مشروع واحد laa shaka marka hore sadaqada mashruucay nebigaa faraayo halla sadaqaystala soo ma mashruuc way ahayd laakiin ninkan wuxuu la yimid maxay tahay wuxuu sabab u noqday dadka inay wax sadaqaystaan oo sabab u noqday asaa bilaabay dadkuna waa ku daydeen xadiidku horta macnihiisu waa saas laakiin ma aha wuxuuse nebigu sameynaa inta sameeyo aan leeyahay man sunna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha maya qofkii bidca la yimaado qaybta labaad ee xadiidku gala man sanna fi lislaami sunnatan sayi'a falahu wisruha wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyama ila sunnadu la yimid waa sayi'a bidcoo dhan waa sayi'a idan xadiidkaas waxaa la leeyahay wax daliileeda kuma sugna waxyaalaha ay daliishadeen waxaa ka mid ah aharu ibni mascuud marfuuc waaye dheen laakiin sida saxiixa ah waa min kalaami ibni mascuud ibni mascuud wuxuu yidhi maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasan waxay muslimiintu u arkaan inuu wanaag yahay cinda allahi waa xasan waa wanaagsan yahay idan waxay dhaheen muslimiintu waxay wanaag u arkeen in loo ixtifaalo dhalashadii nebiga sala allahu calayhi wasalama waa xasan waa wanaagsantaha waxaa lagu jawaabay kalaam ibni mascuud radia allahu canhu horta wuxuu ku saabsan yahay waa ijmaaca saxaabada ee kama hadlaayo guud ahaan dad muslimiinta ka midoo inta wax wanaagsanaa wax la wanaagsaday oo wax la wanaagsanaadeen la yimid kama hadlaayo ibnu mascuud arrintan waxaa tusinaya ibnu mascuud horta wuxuu ka sheekeynayey beecada saxaabadu ay la mubaayacoodeen abu bakrin radia allahu canhu muhaajiriin iyo ansaarna wuxuu yidhi maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasanu wamaa ra'aahu lmuslimuuna sayi'an fahuwa cinda allahi sayi waqad ra'a asaxaabatu jamiican ibnu mascuud aa dhahayo saxaabadu dhammaantood waxay arkeen an yastakhlifuu abaa bakrin radia allahu canhu abu bakr inay khaliifo ka dhigtaan hadalka munaasabada u keena macadda ibnu mascuud way cadda macnaha wuxuu rabaa inuu tilmaamo ijmaacu saxaaba inuu ahaa in abu bakr khaliifo laga dhiga radia allahu canhu idan maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan waxaa laga wadaa ijmaacu lmuslimiin laa shaka waxay muslimiintu ku ijmaacaan waa xaq oo nebigu wuxuu leeya laa tajtamicu ummatii calaa dalaala saasuu leey rasulka alayh isalaatu wasalaam laakiin lagama wado afraad muslimiinta ka mida waxay wanaagsane u arkaan inuu wanaag yahay inuu wanaag noqonayo cinda allah la taas wax jira ma aha ibnu qudaama raximah llah fi rawdati annaadir wuxuu yidhi alkhabaru daliilun calaa ana alijmaaca xujatun habarka ibnu mascuud wuxuu daliil u yahay ijmaacu inuu xujo yahay u fiirsa markaasuu u fahmay ibnu qudaama ijmaacu inuu xujo yahay walaa khulfa fiihi arrinkaasina wax khilaafa kama jiraan buu yidhi sidaasoo kale shaatibi wuxuu yidhi ina daahirahu yadullu calaa ana maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa xasanun walummatu laa tajtamicu calaa baatinin ummadduna baatil kuma kulanto aharkaas marka maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa xasan macnihiis waa maxay waxay muslimiintu ku ijmaaceen waa khayr iyo wanaag ijmaacu lmuslimiinna waxaan khayr ahayn ma noqdo mawliidka ma lagu ijmaacay ya laguma ijmaaceen bal salafu saalix oo dhan maba samaynba salafu saalix o dhan waxayba ku ijmaaceenay ficil ahaan ugu ijmaaceen inaanan lala imaanin oo aan la samaynin idan ijmaac meesha ma yaallo oo masaladaas ay u deliishan karaan waxay kaloo deliishadeen bidca xasana waay bidcada laba qaybooda waxay dheen bidcadu waa labo bidca xasana iyo bidca sayi'a qowlkaasuna baatil waay bidca wax xasana ah ma laha bidca wanaag iyo khayr ma laha bidca o dhan waa dalaala waxaana u daliila qowli nabiy sala allahu calayhi wasalama fa ina kula bidcatin dalaala hadday jirto bidco wanaagsan nebiga khudbo walba markuu leeyahay fa ina kulla bidcatin dalaala hal maalin ma baraaruji waaye bidco xasanaa inay jirto hal maalin xataa inuu yidhaahdo war bidcada midaan ka soo reebaa jirtay ha laga ilaalisho hal maalin xataa nebigu ma dhihin maalin walbana muxuu la taagan yahay markuu khudbo jeedinaayo fa ina kulla bidcatin dalaala kulla lafdiga kulla isticmaala oo ka mid ah min alfaadi alcumuum alfaada cumuumka ee tusinaysa bidcoo dhan inay soo gelayso hal mar ma dhahayo laba jeer ma dhahayo khudbo walba waa la soo taagan yahay nebiga sala allahu alay waslam inuu yidhaahdo fa ina kulla bidcatin dalaala hadday bidca xasana jiri lahayd maalin maalmaha ka miduu nebigu baraaruji lahaa sala allahu calayhi wasalam sababtoo ah haddii bidca xasanaa oo xaqa ay jirto nebiga kama aamuseen ummadda waa u sheegi lahaa laakiin bidca xasanaa waxa la yidhahda ma jiraan fa ina kulla bidcatin dalaala bidco walba waa baadi lidalika imaamu shaatibi wuxuu yidhahday bidcada in loo qeybiyo ilaa xasanatin wa sayi'a axkaamta shanta ahna lagu socodsiiyo waa taqsiimun wuxuu yidhahda hada taqsiimu amrun mukhtaracun laa yadullu calayhi daliilun wax daliiloo tusinaya ma aha ma jirto waana arrin bidcaa buu yidhi ilaa aakhiri kalaamihi raximah llah mas'aladaas markaa waxaa ayadoona halkaa lagu ogaanaya inay bidca xasan wax la yidhahdaba aysan jirin wakullu bidcatin dalaala bidco walba waa baadi sidaasoo kalena waxaa yidhi alxaafid ibnu rajab raximah llah في جامع العلوم والحكم مركو أربعين كشرحي قارهان حديث كهديت أنا أخرنا كل بدعة ضلالة وحويري من جوامع الكلم وحي كم تهوي جوامع الكلم يعني هذا الله جامعة النبي الذي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه شيء وحك بحايا ملبو كل بدعة وحك بحايا ملبو وهو أصل عظيم من أصول الدين وأنا أصل وين أو أصول الدين تكمل وهو شبيه وحون ويجي هوي الحديث كان بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مركز يري فكل من أحدث شيئا قف والبقى وحسود الرية ونسبه إلى الدين دين تأنس باية ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه شيء قاسنا أصلا لهين أصل دين تكمد الله لابطه فهو ضلالة وبادئ وحاف أقفت ليمد وضلالة بادئ والدين بريء منه دين تنبريء دين إسلامك فعل كاس أو قفك سمين يواك بريء إلى آخر كلامه رحمه الله مركا بدعة حسنة وحلى يراد مجران وكل بدعة ضلال صحابة نصيدة فهم سنائين صحابة إني سيدة فهم سنائين محاط السنية أثر ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وحوير راعة بدعنا هلا إيماننا والذي كافيين والذي كافيين شرع إلهي إن كفلا وكل بدعة ضلالة صاصوا الرعي بدعة والبنا وابادي ابن مسعود وحلسه من ريبي حسنا جبت مده وحوير كل بدعة ضلالة بدعة والبوابادي عبد الله بن عمر وحير كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة بالعوال بوابادي ضدكوا هو أركان إني ونافسنتين ضدك قال هبلا قرحانات هذا دونتئ بالعوال بوابادي إمام مالك بن أنس رحمه الله وحير من, من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة قفك إلي ماذا بدعة أركوه inay xasano iyo wanaag ay tahay qofkaasi wuxuu sheegtay buu yidhi in maxamed diinta uu khiyaanay calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed inuu risaaladii khiyaanay ayuu qofkaasi sheegay maxaa yeelay wuxuu yidhi lianna allaha yaquulu alyawma akmaltu lakum diinakum alla wuxuu leeyahay maanta ayaan diintiinna kaamil yeelay famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakuunu lyowma diinan maalinkaas waxaan diin ahayn maanta diin noqon maayaan buu yidhi imaamu maalik raximahullah marka qofkii bidca inta la yimaado u arka inay xasano tahay qofkaasi wuxuu la mid yahay qof sheegtay inuu nebi maxamed sala allahu alay slam risaalada uu wax ka khiyaano wax kala dhimay imaamu shaaficina wuxuu yidhi man istaxsana faqad sharaca qofkii istixsaan la yimaado waxbuu jideeyey waa qof wax jideeyey oo wax sharciyeeyo qofki inta wax quruxsada waxaas uu quruxsadayna dadka diin uga dhigay midda ugu dambaysa aan ku khatimayno waxa weeye waxyaalaha ay deliishadaan ka mid a jamaaca min kibaari alculamaa ayaa qabta culamo badanaa qabtaa la yidhahda علماء بدانا أركه إن بدع الله يعني بدعه يعني وحن كذا مولد إنه شرعي هي أما مولد إن لدقة إنه بنانته أن هذا الواحد جرى شيخ الإسلام ابن تيمية وجوابه أرنك أو حلية هذه علماء أرنك قد تأجرت وحن هنا قوة قوة كفل لبضن أو أرك أرنك إنه بدعيهن قوة قوة كفل رأي أو كفل لبضن أو كعالم سنة أو كأقام بضن أو هذا نوح الله ياله وبدع ضلاله علماء waa iskhilaafeen xagoo marjicaya xagee loo laaban hadii culama iskhilaaf ila alkitaab wa sunna fa in tanaazactum fi shay'in farudduuhu ila allahi wa rasuul markaan rasuulku u celin xaggiisana waxaan aragnay inay bidcata uusan nebiguna samaynin saxaabaduna aysan samaynin ridwaan ullaahi calayhim culamadu waa iskhilaafeen marjicooda waa kitaabka iyo sunnada qoladii tiri waa mashruuca waa la samayn karaana kitaab iyo sunna midna uma haystaan waxaa la raacay qolada daliilka haysata marka waxaa la raacay qoladii yidhi waa bidca muxdatha sababtoo ah saxaabada iyo salafkii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam guud ahaan mid sameeye lama arko ayaguna arrinkaas waan ugu waafaqsan yihiin inaysan salafu saalix samaynin waa arrin ay waafaqsan yihiin oy ogol yihiin aysan diidanayn wuxuu yidhi aklu dabiixati mawlid waxba ha ka qeybgelin maa bunya calaa faasidin fahuwa faasid dadka qaara wax u waxraadsada xoogaa cunto iyo waxbay u doontaa ما يصلح إن لا ضم شهادة المنكر ما بنانا فعل كي سمعنا يان ومنكر صوت بدعة والبوا منكر وكل بدعة ضلالة كغير قال كذا يسودوين تيري هنت قدرت كذا من ما بنانا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعير عالم كورن أيا سمية أيا ليري عالم كورن ما سمية أنه عالم كان كمنا ما نسمينا ها sacuudiya o dhan caalamkay ka mid yihiin mana laga sameeyo caalamka waddan kasta oo ka mid ah caalamka ka jira dad sameeyey ee dadaan samaynin intaba waa joogaa marka caalamka dhanaa sameeya waa been waa waa ijmaac been ah oo aan sal iyo raad lahayn wallahu aclam